أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah weerar lagu diray gaal kenyaati ah oo ka dhaca gobolka laamu iyo warbaahinta dalkaas oo sheegta in dab la qabadsiiyey guryo ay lahaayeen dad nasaaro kenyaati ah tiro askar murtadiin ah oo dhimasho ay dhaawac ku noqday qarax maanta murtadiinta lagula eegtay dowlaadka magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda siraleyon iyo bandow lagu soo rogay dalkaasi qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kataa'ib akhbaariyaha oo caawa baahiye muuqaalka tiro askar taa'ibiinah oo ka soo baxay safka maamulka riddada isku magacaabay jubbaland sidoo kale barnaamijka waxaan caawa idinkugu hayaa filistiiniyiintii iyo yahuudda oo maanta iswadaarsaday qaybtii saddexaad ee maxaabiistii ay kala haysteen xaaladda khaza oo maalinkii saddexaad deggan iyo wararkii ugu dambeeyey dhulka filistiin barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan maxaad ka taqaanaa sheekada la magacbaxday afartanka carruur ee ay ku fadeexoobeen madaxda yahuudda iyo kuwa maraykanka waa mid ka mid a qisaska ay diiwaangelisay cudwaankii lagu qaaday khaza barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa jamciyadda ixsaan al khayriyah iyo dhaqaatiir ka socday isbitalka guud ee degmada jilib oo si wadajir ah gurmad isugu jira lacag qaybin iyo baaritaan caafimaad kaga sameeyey deegaana hoosaga degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka iyo ku dhowaad laba boqol oo qoys oo ka faa'iidaystay deeqahaas waraysiyo ku aadan faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasi xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin waxaa caawa barnaamijkaygala qaybgelaya walaalaha suhayb cabdulaahi iyo maahir maxamed waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socdaan aaladda aan internetka ku leenahay ee laf streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad dhegaysan doontaan balse ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta waa kan walaalka maahir maxamed haye maahir
aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiyidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta waxaan ku bilaabeynaa barta uu barnaamijka faafareebka ku leeyahay aalada telegramka bashiirow barta waxaa lagu daabacay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa lala beegsaday maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa waxaana la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen laba askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay laba kale sidoo kale barta barnaamijka faafareebka uu ku leeyahay aalada telegramka waxaa lagu daabacay warbixino iyo dhacdooyin kala duwan waxaa ugu dambeeyey daawo tobabadkeenka xubno ka tirsan maamulka riddada ah ee jubbaland muuqaal ku aadan askartaasi taabiinta oo ka kooban ilaa lix xubnood ayaa barta lagu faafiyey oo kataab akhbaariya ay caawa bahaysay bashiirow haddii aan u gudubno dhanka mareegaha islaamiga websiteka somaali memo ayaan soo qabanaynaa bogaga hore ee websiteka waxaa saaran markab yahuuddu leedahay oo mar kale lagu qafaashay xeebaha wadanka yemen xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland oo mar kale diiday qodob uu watay siciid deni warbixin ku aadan ayaa lagu qoray websiteka somaali memo dhaqaalaha etoobiya oo ku wiiqmay dagaalada u dhexeeya axmaarada iyo abiy axmed warbixinada lagu daabacay websiteka ay ka mid tahay waxaa sidoo kale lagu daabacay sawiro dadka ku saamoobay fatahaadaha webiga jubba oo raashin loo qeybiyey sawiradii degmada jilib ayaa lagu faafiyey websiteka markan haddii aan soo qabano bashiirow websayteka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay maanta waxaana warbixinada lagu daabacay ka mid ah maxaabiista filistiiniyiinta oo u mahad celiyey reer khaza iyo muqaawamada sawirada raashin qaybinta jilib ayaa sidoo kale websayteka radio alfurqaan lagu daabacay lagu baahiyey warbixinada kale ee lagu daabacay waxaa ka mid ah eritereya iyo etoobiya oo qarka u saaran inay dagaalamaan inahaas ayaa ugu muhiimsanaa markan haddii aan eegno websayteka calamada warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay waxaana ka mid ah weerar lagu dilay gaal kenyaati ah oo ka dhacay gobolka laambu ugu yaraan hal gaal oo kenyaati ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerar xoogan oo ka dhacay gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta balse ay xooga ku haystaan silibiyiinta kenya warbaahinta kenya ayuu websayteka soo xiganayaa wuxuu leeyahay kuwaas oo xaqiijiyey in rag hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen deegaanada marafa iyo boromoko oo ka tirsan gobolka laambu halkaasi waxaa lagu dilay nin gaal ah sidoo kalena waxaa lagu gubay toban guri oo ay lahaayeen dad kirishtaan ah sidoo kale warbixinada lagu daabacay websayteka calamada waxaa ka mid ah sawiro guddiga maareynta fatahaadaha mujaahidiinta oo raashin qaybin sameeyey waa sawiradii degmada jilib ee dadka fatahaadaha ay saameeyeen ee raashin qaybinta loo sameeyey waxaa sidoo kale canaawinta ka mid a mujaahidiinta oo weerar ku miray saldhigga ciidanka yugandhe ee nambar lixdan waxaa sidoo kale websayteka caalamada lagu daabacay warbixin cinwaankeedu yahay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda siraliyon iyo bandow lasoo rogay markan walaalka haddii aan eegno wakaalada shahaada waxaa maanta lagu daabacay warbixino iyo maqaalaad kala duwan ugu horeyn shahaada waxaa lagu daabacay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay mujaahidiintu fuliyeen sidoo kale shahaado waxaa lagu daabacay warbixin ku saabsan guddiga fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo boqolaal qoys gurmad ugu qeybiyey xarunta degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka waxaana warbixinta la socday sawiro sidoo kale shahaado ayaa lagu daabacay jabhadda axmaarada faano oo weerar ku qaaday xabsi waxayna sii daayeen in ka badan lix boqol oo maxaabiis ah sidoo kale shahaado ayaa daabacday cisbitaallo ku yaala gobolka mandheera oo shaqada joojiyey kadib markii ay saameyn ku yeesheen daadadka iyo fatahaadaha inahaas ayaa ugu muhiimsanaa warbixinadii lagu daabacay wakaalada shahaada oo afka carabiga warbixinada iyo maqaalaadka ku daabacda waa tahay maahir maxamed ugu dambeyn maxay ahayd maanta hadaleyntii taallay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiyidiin waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayey oo baraha bulshada hadalhayn ka dhaliyey xilka qaadis uu sameeyey madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo xasan gurguurte xilka qaadistan waxa uu ku sameeyey murtad maxamed cabdi waare oo u qaabilsanaa ergeyga waxa uu ugu yeero xasilinta iyo ilaalinta waxay ugu yeeraan arrimaha rayidka ninkan ayaa lagu bedelay xildhibaan ka tirsan kooxda riddada oo lagu magacaabo cumar ibraahim xaashi si fiican bashiirow sababta ninkan xilka looga qaaday waxaa lagu sheegay in xasan gurguurta uu dhibsaday islamarkaana uu ninkan mucaarad ku yahay madaxa kooxda riddada soomaaliya dhowr jeerna uu warbaahinta ka weeraray xasan gurguurte ayaa la sheegay inuu aada u dhibsaday waraysi uu bixiyey waare kaasi oo uu kaga hadlayey guuldaradii maleeshiyaadkooda kasoo gaartay furimaha dagaalka intii uu murtad gurguurta joogay degmada dhuusamareeb uu howlgalada ashaaladirirkataasuu ku dhibsaalaleeyahay marka sidoo kale arinta laga hadlayay waxay tahay in madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya uu sameynayo shaqa abuur saaxiibadiisa kadib markii uu waayey xil uu u dhiibo si ay mushaar u qaataan taa bedelkeeda waxa uu magacaabay waxa uu ugu yeeray ergo
si ay mushaarkooda
usii qaataan oo danihiisa ugu fishto iyagana uu qanciyo tan iyo markii uu xilka qabtay waxa uu magacaabay ku dhowaad toban ergey arintaasi ayaa bashiroo lagu tilmaamay shaqa abuur uu xasan gurguurta u sameynayo saaxiibadiisa kuwaasoo ay ka mid yihiin xubno mucaarad ah oo uu isaga aamusanayo inahaas ayaa ugu muhiimsanaa guud ahaan xubintii hadalhaynta warbaahintana intaas ayaan kaga bixinaa aad buu umahadsanyay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb wararka qaybihiisa horan waan ku guda jirnaa markana filistiiniyiinta iyo yahuudda oo maanta isweydaarsada qaybtii saddexaad ee maxaabiistii ay kala haysteen haddaba xaaladda magaalada khaza oo degan maalinkii saddexaad iyo wararkii ugu dambeeyey filistiin iyo sidoo kale maxaad ka taqaan sheekada la magacbaxday afartanka carruur ay ku fadeexoobeen madaxda yahuudda iyo kuwa maraykanka waa mid ka mid a qisaska ay diiwaangeliyeen cudwaankii lagu qaaday khaza qodobadaas waxaad ku dhegaysanaysaan xubinta xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin waa kan walaalka soheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abu ayman maalinkii saddexaad oo xiriir ah waxaa degan xaaladda magaalada khaza tan iyo markii dhinacyadu ay kala saxiixdeen heshiisyada maxaabiisisdhaafsiga ah iyo xabad joojinta bashiirow kumanaan ka mid ah bulshada magaalada khaza ee u barakacay koonfurteeda ayaa dib ugu soo laabanaya magaalada iyagoo soo booqanaya guryahoodii burburay halka dadka qaarna ay isku dayayaan inay badbaadsadaan hantidooda wixii ka haray dhanka kale bashiirow maalinkii saddexaad oo xiriir ah waxaa si habsamile u socda heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ah ay dhinacyadu isku weydaarsanayaan maxaabiista waa kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumeystaha yahuudda caawa kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay wareejiyeen dufcadii saddexaad oo ah maxaabiista yahuudda saddex iyo toban yahuud ah ayaa lagu wareejiyey maamulka gumaystaha yahuudda iyadoo bashiirow caawa fiidnimadii la filayo in maamulka gumaystaha yahuudda uu xabsiyada ka sii daayo soddon iyo sagaal maxaabiis falastiiniyiin ah hay-adda maxaabiista falastiiniyiinta waxa ay sheegtay bashiirow in caawa maamulka gumaystaha yahuudda uu sii dayn doono soddon iyo sagaal maxbuus kuwaas oo dhammaantood ah caruur bashiirow waa dufcadii saddexaad oo maxaabiis isdhaafsi ah oo kooxaha dhexmara waxay kooxaha muqaawamada filistiin maalinkii koowaad ee xabajoojinta ay sii daayeen saddex iyo toban yuhuud ah halka maamulka gumaystaha yuhuudda oo isagana xabsiyada ka sii daayey saddex iyo toban dumar carruur iyo falastiiniyiin ah maalinkii xigtay oo ahayd sabdida kooxaha muqaawamada filistiin waxay sii daayeen saddex iyo toban yuhuud ah oo isugu jiray dumar iyo carruur halka maamulka gumaystaha yuhuudda dhankiisa oo isagana xabsiga ka sii daayey lix dumar ah iyo soddon iyo saddex carruur ah bashiirow qaar ka mid ah maxaabiista falastiiniyiinta ah ee laga soo daayey xabsiyada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxaa si aad ah loogu soo dhoweynayey habeenadii lasoo dhaafay magaalooyinka daanta galbeed oo ay asal ahaan ka soo jeedaan boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalooyinkaas ayaa la arkayey iyagoo waddooyinka taagan islamarkaana soo dhoweynaya maxaabiistaasi qaar ka mid ah maxaabiista la soo daayey oo hadlay ayaa ugu horeen u mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala iyagoo sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ay la kulmeen dhanka kale bashiirow maamulka gumaystaha yuhuudda tan iyo markii duulaanka uu ku soo qaaday magaalada khaza waxa uu la kulmay dhiigba xoogan oo dhinaca ciidanka iyo dhaqaalaha ah waxaa la soo warinayaa in golaha wasiirada maamulka gumaystaha yuhuudda ay yeelan doonaan kulan saacadaha soo socda islamarkaana ay ka arrinsan doonaan in la sii kordhiyo heshiiska xabajoojinta ah la isna dhaafsado maxaabiis hor leh arrintaas oo muujinaysa in gebi ahaanba uu jabay qabwoonidii uu ku soo howlgalay maamulka gumaystaha yuhuudda oo maalmihii ugu horreeyey dagaalka sheeganayey inuu soo afjarayo kooxaha muqaawamada filistiin xoogna uu ku soo daysanayo maxaabiista laga hayo balse konton maalin kadib markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaksa oo ku beegneed toddobadii oktoobar wax weliba waa isbedeleen oo yuhuuddu waxay hadda doonayaanba in la sii kordhiyo heshiisyada xabajoojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ah dhanka kale bashiirow warbaahinta yuhuuddu waxa ay sheegtay in kun iyo lix boqoloo askari oo ka tirsan ciidankooda ay ku naafoobeen dagaaladii ka dhacay magaalada khaza maalmihii lasoo dhaafay kuwaasoo afar boqol oo ka mid a lasoo warinayo inay ku jiraan cisbitaalada oo xaaladooda lala tacaalayo haddii aan halkaas ku dhaafno wararkii ugu dambeeyey ee khaza iyo sidoo kale heshiisyada maxaabiis isdhaafsiga ah waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan sheekada la magac baxday afartanka carruur oo ay ku fadeexoobeen madaxda yuhuudda iyo kuwa maraykanka waana mid ka mid ah qisaskii la diiwaan geliyey intii uu socday cudwaanka yuhuudda ee magaalada khaza haddaba arrimahaas si aan wax badan uga ogaanno aan soo dhoweeya walaalka faysal xasan cali haye faysal waad mahadsan tahay suhayb cabdulaahi ee sheekada la magac baxday afartanka caruur waxay ka mid tahay qisaska ay reebtay xamladii cadowtooyo ee lagu qaaday khaza waa arrin fadeexisay madaxda maraykanka iyo yuhuudda si gaar ah madaxweynaha dowladda maraykanka gaalka lagu magacaabo joe baiden waa hadal ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka ee markii uu ka argagaxay weerarkii dhacay toddobadii oktoobar ee lagu qaaday deegaanada yahuuddu ay xoogga ku haysato ayuu warbaahinada soo hor istaagay tasriixaad kala duwan ayuu jeediyey wuxuu bixinayay sawir ah in la dulmiyey maamulka yahuudda uuna garab taagan yahay maamulka ee tal abiib waa dhacdo marka warbaahinada oo idil ay aad u hadalhayeen xitaa khudbadaha masaajidda ee jimcaha lagu soo qaatay wadamada caalamka islaamka qaarkood هل سمعتم أكذوبة الأربعين طفل الذين قطعت رؤوسهم سرت بها الركبان ورددها رئيس أكبر دولة ثم تبين بعد ذلك أنه كذب محض waa gartay haddaba arrintan maxay tahay marka sheekadan waa sheeko been ah oo madaxweynaha maraykanka u noqonaysa isaga ayaana ninka ugu weyn ee ku ciiboobay mar uu hadlayey ee kana hadlayey sidaan kuu sheegaba dhibaatada yahuudda gaartay ayaa waxa uu yidhi waxaan arkay sawirada caruur yahuud ah oo ay gowraceen filistiiniyiinta isagoo doonaya inuu bixiyo sawir wuxuushnimo ah oo wuxuushnimada yahuudda ay ku kacayso wax la mid ah in filistiiniyiintu iyaguna ay geysanayeen intaas markii afkiisa ay ka soo baxday marka isagoo marmarsiyo u raadinaya duqaymaha wuxuushnimo ee xilligaas khase ka socday ayay saxafiyiintu weydiiyeen inuu keeno caddaymo oo uu warbaahinada la wadaago xitaa inuu soo daabaco sawirada oo uu tuso warbaahinada bal marka hore aan dhegaysanno waxa uu yidhi joe baiden xilligaas I never really thought that I would see and c- have confirmed pictures of terrorists beheading children.
marnaba ma malaynayn inaan arki doono sawirada argagixisada oo gowracaya caruur weliba waxaan arkay sawirro aan xaqiijiyey saxnimadooda marnaba ma malaynaynin inay indhahaygu qaban doonaan waxaas oo kale sheekadan marka ee, intuu ka keenay ee, joe baiden ayaa isweydiin mudan yaase dhiiqadan laguha u geliyey toddobadii oktoobar markii weerarka uu dhacay ayaa ee, dad badan oo yahuud ahna la laayay ayay warbaahinada reer galbeedka isla wada qayliyeen sida dhaqankoodaba ahayd ee, markii ee, saddex maalin kadib weerarka markii uu dhacay tobankii oktoobarna warbaahinada ayaa loo fasaxay inay tagaan deegaanada yahuudda ee ay weeraradu ka dhaceen si ay dhacdadii iyo wixii dhacay ay goobta uga soo arkaan wariye marka yahuud ah oo ka tirsanaa shabakada lagu magacaabo i oo saxafi ah oo goobta taga ayaa wuxuu yidhi saraakiishu waxay ii sheegeen inay suuragal tahay inay aaminsan yihiin in ugu yaraan afartan caruur ah weerarka lagu dilay yacni warbaahinada ayaa marka warkii isla qaaday iyagoo soo xiganaya wariyahaasi warbaahinada reer galbeedka warkii way sii bedeleen isla markiiba waxay ka dhigeen afartan caruur ah oo la gowracay kow iyo tobankii oktoobar iyo laba iyo tobankii oktoobarna warbaahinada ayuu headlineka ka ahaa oo cinwaanka ugu horeeya ayuu ahaa ee lasoo qaadanayay wargeyska daily mail lagu magacaabo wargeyska the times lagu magacaabo c n n ka warbaahinadii waaweynaa oo idil ayaa bilaabay inay falanqeeyaan warbaahinaduna markii dambe waxay bilaabeenba inay soo xigtaan afhayeenka ra-iisul wasaaraha yahuudda oo warka afartanka caruurta ah isaga loo tiiriyo maalintii xigtay marka madaxweynaha maraykanka oo shir jira ayd qabtay oo aanan war iyo wacaalba u haynin ee, dhacdadan ayaa soo dhexgalay warkii socday madaxweynihii oo dhex taagan ayaa la arkay waana halka qabarkan macno usii yeeshay oo la bilaabay in isaga laga soo xigto wixii markaas ka dambeeyey oo afhayeen wasaarad iyo afhayeen ra-iisul wasaare iyo wixii dhan iyo saxafiyiinta oo dhan laga gud- laga wada gudbay uu ninka laga soo xiganayo uu noqday joe baiden inuu marka isaga si shaksi ah u arkay ayuu weliba sheegay sawirada caruurta la gowracayo oo uu arkay meeshaas ayay marka saxafiyiintii ku dhegeen oo ay yidhahdeen aaway sawirada natus ee shirkii jaraa'id ee uu qabtay kadib waxaa xigay shir jaraa'id kale oo uu qabtay afhayeenka aqalka cad isla isagii ayaa la weydiiyey waxaa layidhi madaxweynahaga wuxuu sheegay inuu sawirada arkay aaway sawiradii laydinka sugayay maad keentaan isagiina madaxa ayuu derbiyada ku garaacay looma loogama harin haddana waxaa bilaabatay falanqeyn iyo in warbixino laga diyaariyo hadalka baiden ka soo yeeray ee caddeynta loo waayey xafiiska aqalka cadna meel uu istaago ayuu garan waayey sababtuna waxay tahay mar weliba oo saxafiyiintu ay ka hadlayaan arrintan ee hadalka baiden ka soo yeeray waxay ku qabanayeen ama ay kula xirayeen waxa khaze ka soconaya sababtoo ah hadalkiisa ayaa sababay ayay dhahayeen ciqaabta jamaaciga ee khaze ka socoto iyo gumaadka dadka reer khaze ee caruurta iyo dumarka lagu hayo sababtoo ah afartankii caruurta ee yahuudda ah ee xilligaas isaga uu sheegay ayaa ilaa hadda aanan lehinin inay caddaymo keenaan ama ka cudur daartaan beenta ay sheegeen ee ay marmarsiyada ugu sameynayeen gumaadka yahuuddu ay ka waday khaza aqalka cad ayaa marka hadlay wuxuu yidhi madaxweynaha ma uusan arkin sawirada si shaqsiyana isaga ma uusan arag balse wuxuu ka hadlayay ay yidhaahdeen sawiro ay la wadaageen madaxda yahuudda si gaar ah sawiro uu xafiiska netanyahu usoo diray madaxweynaha iyo xigasho ay soo xiganayeen afhayeenka ra-iisul wasaaraha yahuudda bal aan dhegaysano mar iyaguna ay arrintaas ka hadlayeen
bayden iyo madaxda kale ee maraykanku ma aysan arag sawirada si madax bannaanna uma aysan hubin saxnimada warkaasi hadalka madaxweynaha maraykanku wuxuu ku salaysnaa ama wax ku dhisanayey oo keliya wararka ay tebinayeen warbaahinada iyo hadallada laga soo xigtay afhayeenka ra-iisul wasaaraha israa'iil markii ay sidaas yidhaahdeen netanyahu iyo afhayeenkiisa ay arrintu kusoo biyashabatay markaas kadib maxaa dhacay markaas kadib waxaa dhacay c n n ka ayaa la xiriiray maamulka yahuudda si loo raadiyo sawiradan maraykanka uu yidhi xafiiska netanyahu ayaa nalooga soo diray saxaanshooda si loo hubay maamulka yahuudda ayaa iyagana markii kadib hadlay waxay yidhaahdeen ma xaqiijin karna warkaas sheegaya in caruur la dilay joe baiden ay arrinta kusii adkaatay haddana milatariga yahuudda ayaa hadlay ma xaqiijin karno ay yidhaahdeen waxaa wareystay the intercept waxay yidhahdeen ma xaqiijin karno intaas waxaa kasii daran wariyaal ay ku jiraan saxafiyiintii goobta booqday oo ay ku jirto saxafiyeed ka tirsan sky news oo goobta dhacdada dadka yahuudda lagu laayay booqatay ayaa iyaduna la weydiiyey caruur la gowracay miyaa jirta waxay tiri ma aanan arag arrintaas weliba waxay tiri saddex jeer ayaan ciidanka yahuudda weydiina inay caddaymahaas na tusaan wararkan laisla dhex maraya ilaa haddana waan ka la'na ayay tiri We have not seen the evidence of that. We have asked uh, the Israeli Defense Forces, the IDF, three times to confirm.
annagu ma arag caddaymaha arrintaas weliba saddex jeer oo kala duwan ayaan ciidanka israa'iil weydiinay inay xaqiijiyaan tiradaasi ilaa haddana ma aysan xaqiijin warkan marka saxafiga yahuudiga ahaa ee keenay ayaa mar dambe haddana isaga raaligelin ka bixiyey kana cudur daartay warkaas inuu been ahaan haddana soo sheegay aqalka cad ee haddana arrintii kusoo biyo shubatay ee cudurdaarkii ay bixiyeen wax macnaa muusan samayn warcelinno ayaa laga bixiyey marka qaar waxay dhahayeen dadka ka mid ah waa isla tabtii maraykanka uu ugu duulay ciraaq oo hal milyan oo caruura uu ku dilay isagoo sheeganaya in ciraaq ay haysato hubka wax burburiya markii dadka uu laayay hal milyan iyo bar oo dad ahna uu dilayna uu yidhi waan soo weynay wixii aan raadinayna iyo hubkii aan ku tuhmayna goobta waan ka soo weynay qaar waxay dhahayeen waa waxa beenta madaxda maraykanka lagu yaqaano ee ku xalaalaysteen dhiigga dadka muslimiinta ah ay ku duuleen afghanistan bakistan suuriya ciraaq soomaaliya iyo dholalka muslimiinta ay burburiyeen beenta ay ku burburiyeen beenta noocan oo kala ah waay oo haddana ay daxiyo u yihiin afar iyo toban kun oo dad muslimiin ah oo khazo lagu xasuuqay macnaha hadda marka sheekada afartanka caruur waxay noqotay mid lagu aamusiyo dacayadaha reer galbeedka iyo warbaahintooda waxayna noqotay ceeb dhuunta u gashay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen faysal xasan cali iminkana aan dib idinkugu celiyo walaalka bashiir muxidiin abuayman iyo qaybaha kale ee barnaamijka faafareebka wararka aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb cabdulaahi
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markana duleedka degmada jamaame ku dhowaad laba boqol oo qoys ayaa ka faa'idaystay gurmad lacag qaybin ah oo jamciyadda ixsaan alkheyriya ay ka fulisay deegaan lagu magacaabo kunya guduud ee hoostagada degmada jamaame sidoo kale waxaa gurmadkaas dhinaca lacagta ah barbar socday dhakhaatiir ka socday isbitalka guud ee degmada jirib oo halkaasi ka sameeyey baaritaano iyo daawooyin lacag la-aan ah walaalkeen faysal mahad oo ku sugnaa halkii deeqahaas lagu qeybinayey ayaa waraysyo kala duwan la yeeshay qeybaha kala duwan bulshada dadkii ay fatahadu saameeyeen ee ku dhaqan deegaankaas u dhow degmada jamaame waa hagaag dhegaystayaal halkan waa deegaanka lagu magacaabo koonyi guduud ee duleedka dhanka waqooyi ee magaalada jamaame waxaa ku sugan boqolaal dadweyne muslimiin ah kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadooda kadib markii saameyn ay ku yeesheen biyaha fatahaadaha iyo daadadka kusoo rogmaday qaar ka mid a deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maanta halkan waxaa ka soconaya gurmad laba nooc isugu jira ee nooca koowaad oo ah gurmad dhanka caafimaadka ah baaritaano iyo dawaqaybin loo sameynayo dadka muslimiinta ah sidoo kale gurmad kale oo dhanka maaliyadda ayaa jira oo hay-adda jamciyadda ixsaan alkheyriya dadka muslimiinta ay lacaga siinayso ee qoysaska muslimiinta ah ee deegaanadooda ka soo barakacay insha allahu tacaala qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee gurmadka loo sameynayo ayaan insha allah wareysiye kala duwan la yeela doonaa hadduu rabbi ogolaado maryam maxamuud maxamed haye maryan maxaa laguu sameeyey maanta daawaa lisii cunug yaraa xanuunsanaya abate haye daawaa lisii haye oo korinyo u roon haye marka intee ka timid adiga naftaaquur naftaaquura ka timid Aa.
ka wara deegaankiini maxaa ku dhacay biyo biyaan soo weerar inaa kasoo cararna haye maanta jimciyadda iyo dhakhaatiir ka socda ee isbitaalka weyn ee jilib ayaa idinla jooga ka waran ma ma- see uga faa'iidaysanaysaan alxamdulilah cunug xanuunsanaya daawaa lisii haye maantana alxamdulilah waxaas aan rajeynanaa nala siiyo daawo daawo noocee lagu siiyey daawo qalijiya la siiyo cunuga oo korka oo ka bukan abate aa ul soo carare sharoobooyaa la siiyo magacey muumin axmed ciise liira haye maanta xaggee joognaa waxaan joognaa eh, kuwan gaduude Ee, baaritaana lagu sameeyey maxaa soo qaadatay waxaan soo qaatay eh, daawooyin oo bulkiiti oo burkiito ah ahee i- iyoonte kanoo isagane goryaanloo haa aa laga soo helay haye daawooyinka lagu soo siiyey daawooyinka lisoo siiyi haye ahey ee, ka waran marka xaggee ka timid adiga deegaankaaga deeman kasoo guuri marka engega iyoonte waxaa beeraha ay beri maarataa oo wa- engega as- asnaga bati bandarjadiyadaan soo degni haye hadda bandarjadiyadaan kasoo baxay haye aa hooyo waa gartay marka hadda meeshaanaa joogtaa hadda intaan joogaas ilaahay keeni hooyo haa luul jamaal cabdiqaadir lowla xaggee joognaa maanta dhakhaatiiraa idinkugu timid oo baaritaano lacag la-aana idiin samaynaya oo daawooyin idin siinaya ka waran maxaa lagu sameeyey maanta adiga sharab barkiitaa la siiya cunuga ka xanuunsan haa haye Mm.
ka waran marka- intee ka timid markaaga hore naftaaquur naftaa quura ka timid sababtu maxay tahay marka maxaa u soo tagtay adiga hindii anagu soo biray naftaaquur biyaan idin soo galay Ah.
haye warqaan xaaji xasan xaggee joognaa maanta kunyigaduud haye ee, dhakhaatiiraa timid deegaankiina baaritaana laidiin sameynayaa ee, ka waran ee, maxaa adiga lagaa soo helay borokiito haye adiga ma xanuunsan mise qof kale maya anagaa xanuunsan haye wax lacag ma Daawo.
lagaa qaataa hadda baaritaanka maya maya maya Haye.
lacag laga qaata ma jirto daawada ma lagaa gaday maya haye waad mahadsantiin maasha allah Ee, intee markaa warkad ka timid naftaa quur naftaa quuraa ka timid Daawo.
maxaa kaa soo wada biyaha laga soo qaxan biyaa kasoo qaxdeen aa haye labada waa hagaag dhegaystayaal ee, qaybtan waxaan ka soo gudubnay dadkii baaritaanada iyo daawooyinka loo sameynayey oo dhakhaatiir ka socotay ee, isbitaalka weyn ee degmada jilib uu howlo baaritaano ah iyo daawo qaybina uu ka sameynayo deegaan dhacaduleedka degmada jamaame markana waxaan la kulmay suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka guud ee beesha direed ee wilaayada jubbooyinka suldaane soo dhowow ee, xageen joognaa maanta بسم الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walaal waxaa joognaa maanta degmada jamaama meel ka mid a duleedkeeda ah oo la yiraahdo kuunyi guduud ay ku soo barakaceen dadka deegaanka dego xeelaha xaggooda dego oo biyo ay ku fataheen dadkaas meesha ay degeena joognaa maanta qaxootiga oo tuulooyinka degmada jamaama qeyba ka mid eh ayaa maantaan taagannahay waa gartay ee, jamamaan ka soo baxnay dhiiqo iyo biyo fara badanaan soo dhex marnay deegaankanaan nimid ee, gurmad ka soconaya muxuu isugu jiraa gurmadku waxaa isku jiraa lacag lacag oo qoysaskiiba afartan dolar la siinaayo oo maanta bilaab ah hadda ilaahay khayr badana ka rajaynaynaa haddayna gacantaan gacanka weynaan sugaynaa insha allah niyadayna waa fiican tahay allah baryaynaa waxaana ku tashanaynaa muslimiinta gacantooda ku tashanaynaa insha allah gacan sheesheeye ma sugayno qalbigayna kuma jirto mana u socdaan dadka deegaankan degan ee gacanta muslimiinta ay ku tashanayeen iyo hayda jimcada ixsaanulkhayriya ayaa ilaahay idinkiis waxaa ka rajaynaynaa gacan gacantaan ka weyn Ee, deegaankan dadka isugu yimid meeqa tule ka yimaadeen waxay ka yimaadeen tuulooyin fara badanay ka yimaadeen waa tuulu naftaaquur deema iyo aqseeri cadeedgeri warmareerta bandarjadiid bangeyne quuley intaasay ka yimaadeen hadda goobta aan joogno intaba waxay hoos yimaadaan degmada jamaam degmada jamaam ay hoos yimaadaan tuulooyin aad u- intaasna biyaa saameeyey intaas biyaa saameeye weli qaxootooyin badanaa jiro waxaa jiraan meel yara xarmooley waxaa jirta meel yara garas uunsow meel yaraha bilaqa intaas macna waxaa jirta meel yaraahdo war biyo caddi iyo aqheley oo u yahdo naga jirto dhinaca eh, xeebta naga jirto u yana qaxoota ku xaraysan aad bas u badan yahay dadka qaxootiga ah Ee, sanadkan ee, marka marka laga reebo mashaakilka jira laakiin barwaaqa dhacday soo maaha barwaaqa dhacday markii dhinacaas loo fiiriyo fatahaadaas iyo guryaha baabi'intooda iyo galeydii iyo wixii dadka u yeeli kaadka ka cilaawadamaani dalka waa dal barwaaqo biyahaas n- waxaa ka rajaynaynaa hadda abaar ma jirto biyahan wixii ka dambeeyo markay laabtaan waxaa waaye wax barwaaqa rajo barwaaq ay leedahay intaasna waxaan rajaynaynaa intii laga gaarayo inaa gacanta islaamka muslimiinta gacantooda rajaynayna insha allah Ah, maanta Allah.
waxaa kale jirto caafimaadka oo go- eh, takhaatiirta isbitaalka weyn oo jilib gurmad culus ay soo sameeyeen maadaama dadkii roobab ay hayaan fatahaad ay gashay kaniic ay ku kacday hataa ilmaha biyahan ay cabaayeen calal xunuun ay ka qaadeen maanta daawo aad u tayo leh ayaa gacanta lagu bixinayaa dadkii aad bay niyadoodu u furan tahay waxaan rajaynaynaa in la soo ziyaadiyo ilaahay idinkiis meel kastoo muslimiinta ama tuulooyinka ay ku qaxeen ay tageen inay gaaraan aan rajaynanaa ciidaas inay tagtaan rajaynanaa iyo maamulka islaamiga iyo guddiga deg dega loo sameeyey dadka inay u gurmadaan guddigaas waxaa ka rajaynaya aad bay gacan sameeyeen waxaa dhacday dooman oo dheerayaan in la keeno waxaa dhacday dadkii markii la soo bixiyo naagihii ilmihii haddana gaadiidina shidaal loogu shubo aniga ruuxii dadka daldalayaa ku jiri aad bay gacan ugu geysteen gurmadka dadka dejintooda si fiicana loo dejiyey meel kasta waa ka warqabaan guddigeena dhex socdo maamulkii gobolkana dhex socdo degmooyinkeena dhex socdaan dadka niyadooda aad bay u dhisan tahay waxay ka kaaftoomeen gacan kaloo sheesheeyay hay'ad iyo iyo hayad kulli rajo kama leenno dadka albagooda iyo dadkii mas-uulka ah waa dul joogaan cabi maalinay dhex waxaa aad ugu mahad celinayna dadkay dhex joogaan maamulkii maantaba ugu horeysaba aan roobka iskugu kala daay roobka korkaan isku daayay maanta waad ogtahay dhiiqada amarnay ayakana ayna la socdaan waxaa dhacda cawayaalka qaarkooda dadkay dhex baryeen bannaanay la baryayen ilmay daldalaayeen roob da'aayo waxaa leenahay abaalkooda ilaah guda karo maasha allah Eh, aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka guud ee beesha dareed ee wilaayada jubbooyinka oo maanta aan kula kulmay deegaanka kunya guduud ee dhacda duleedka ee dhanka waqooyi ee magaalada jamaame qaar kale oo ka mid ah qoysaska muslimiinta ah ee saddexda boqol gaaraya ee lacagaha hadda ee la wado in loo qaybiyo ayaan insha allahu tacaala iyaguna la kulmi doonaa waa tahay markanna waxaa bilaabatay ee, lacag qaybintii loo sameynayay ee qoyska muslimiinta ah ee ku sugan deegaanka kunya gudud adeer salaamu calaykum calaykum salaam magacaaga adeer maxamed mukhtaar maxamed ee, intee joogtaa waxaan joogaa duur alla haye kunya gudud lado kunjugudlidhaho duur allaan joogaa haye
gee hoostoodaan joogaa haye biyaan soo qaxiyeen haye marka anii carruurtay duurkaanaan ku jirnaa hoode waa garta maanta gurmad ayaa laniin sameynayay jamciyadda ixsaan aad idin timid maxaa lagu siiyey waxaan la siiyey afartan dollar farxadaan dareensanaa farxad haye maadaama walaalahaaga mujahidiinta ay kusoo gurmadeen kheyr alla siiyo Aa, kheyr alla siiyo waa walaalhay Aamiin.
waa ii soo gurmadeen waa ii barwaaqayeen Haye.
kheyr alla siiyo anigu Aa, jamci- asxaan ay soo gaarsiisay Maasha.
afartan dollar maasha ilaaha kuu barakee ilaaha kuu barakee Aamiin.
deegaankiina nabad ku laabto insha allah maasha allah maasha allah axmed cusmaan macalin maanta waxaan joognaa kunyi gaduuday haye waxaan ka soconaya maanta
gurmad gurmad baa ka socda jamciyadda ixsaan aad idin timid jimcida isxaana noo imaadaa Haye.
gurmud baa ka socda waa lacag bayna siisay oo afartan doolar ah Haye.
alxamdulilah ilaahan ugu mahadcelinaynaa Maasha Allah.
insha allah haddii ilaah yidhaahdo waa inta kalen intee ka timid adiga safar?
waxaan ka imaada tuulada lidaha naftaaquur naftaquur haye ayaan ka soo Maxaa ka soo waday tuulada?
waxaa iga soo waday fatahaad biyo haye ayaa iga soo barakiciyey howlahaydii hantideedii wixii kulli meeshaan ugu soo tegey waa nin baahno dhibaataysan oo kuwin guduudii joogaan ahay maanta hay-addii alxamdulilah rabbil caalamiin na soo gaartay khayr badan allah siiyo insha allah daawo dhinaca kalena daawata daawo iyo iyo baaritaana socda alxamdulilah maasha allah maasha allah insha Mujaahid allah maxaad u ducaynaysaa?
mujaahid guul baan ugu ducaynaa insha allah Ah, guul baan ugu ducaynaa insha allah salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Magacaaga?
ismaaciil xaadar maxamed intee joognaa ee, kunyi gudude haye maanta waxaa ka soconaya gurmad umjeeda oo hay-adda alixsaan ay noo- ay noo samaysay haye walaalahayna aad iyo aad umahadsiyeen afartan afartan doolarna wayna siiyeen haye waxaan rajaynayaa mjeeda ee, guul iyo nasri aniga degaankii wuxuu ahaa naftaaquur naftaaquur waxaana kasoo barakacnay biyo aad iyo aad u fara badan hataa guryaheenii kulli way baabeen iyo beerihii iyo baarihii kullaha haye alxamdulilah had maanta ee, wuxuu ilaahay u keen kheyr waa koodheh maanta ee, aad iyo aad ooladan hadee magacii waa shaawku raxmed cabdali dhahaa Haye.
maanta waxaan jooga kuwanya gaduudaa joognaa maanta waa biyana soo qaxiyeen cadeed garaa ka soo qaxay cadeed garay maanta waxaanu ammaanay walaalhaan mujaahidiinta alislaami qor reer jamaac baanu Haye.
ammaadeen waana soo gaareen gacan bilaaran bayna fidiyeen Haye.
lacag far badan bayna siiyeen oo alxamdulilah oo caruurta maanta lagu deeqo oo wixii rafaadka ah ku jira maanta u baxan noogu deeqeen maanta maanta wixii ka- gurmadka jamciyadda waxaa barbar socday mid kale oo ee, isbitaalka jilib uu soo diray oo baaritaan ah oo baaritaan ah oo daawo iyo waxyaas ay kan bixiyaan caruurta iyo wa- maamooyinka iyo waxyaalaha dhammaantood oo daawo far badan ay kan ay wadaan ay nolol socdeen maxaa deegaanka xanuuno ka jira muxuu ahaa xanuuno ugu badan xanuun ayaa u baxday qan qan kaneecidi waxyaalahaas le way- waxaas le u badan qan qan ma hadda wax kale walaa eedol oo caafimaad qaba maasha allah Aha.
joint waxaa ugu ducaynaysaa insha Allah ganaag gacan koreys gacanta tii koreys oo gaalada Allah jabiyo muslimiinta gacantooda kor Allah ka dhigo cabdulaahi cabdilatiifow deegaankii naftaaquur haye wax la qiyaasa kara maha alxamdulillah shukur ilaah baa mahad ku leh Haye.
kadibna walaayada Haye.
ayaa mahad ku leh Mhm.
alxamdulilaah Mhm.
aad iyo aad baan u khayrnay Mhm.
maantoo kale maaragta ee aniga soomaan Ah.
afartan doolar afartan doolar kusoo gaartay aa isoo gaartay haye qoyskaaga ma wataa qoyskayga waa wataa haye magacayga maxamed cabdi cali maxaad waxaan ku suganahay kunyi guduud haye deegaankaaga oo aad kasoo barkacday intee waa naftaaquur naftaaquuraa ka timid maxaa kaasoo saaran naftaaquur biyo biyo biyaa kaasoo saaran haye lacag ay soo gaartay meeqa ah afartan doolar afartan doolar kusoo gaartay waxaan ku fikirayay sidaan ku heli lahaa Haye.
oo wax- Oo nolosha waxaad Haa, ku nolosha.
dabarto.
Haa, Haye.
insha Allah, saas oo maasha kale.
allah ilaah kuu barakee Aamiin.
maasha allah Aamiin.
maasha allah waa hagaag dhegeystayaal weli ee, waxaan ku guda jirnaa qoysaskii muslimiinta ahaa ee lacagaha ka faa'iidaystay markanna dumarkaa la kulmi doonaa asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaaga faadama cali cabdi faadama intee joognaa waxaan joognaa kuunyada haye kuunyada maanta gurmadaa soo gaaray hay-adda jamciyadda ixsaan iyo gurmad dhakhaatiira caafimaad ka socday si ay uga faa'iidaysateen maasha allah waa ka faa'iidaysanay lacag bayna siiyaan waana soo gaareen wayna nooleeyaan kheyr allah siiyo cadowga allah naga qabto aamiin lacagta meeqaa lagu siiyey adiga afartan doolar afartan doolar lagu siiyey walaal magacaaga xaawo xasan xaawo deegaankaaga deemo deemaa ka timid maxaa kaa soo barakiciyey biyo iyo haye ka warana dhulka beerihiinni iyo deegaankiinni biyaa la wareegay kul waa buuxsumin haye La- naftiina uga soo carartay Ah, wax ma soo qaadan eberkaysaana ku socno haye adiga iyo qoyskaaga ani lixnan haa marka maanta eh, jamciyadda idiin timid maxaa lagu siiyey aniga afartan doolar afartan doolar lagu siiyey luul maxamuud macla luul deegaankaaga naftaaquur naftaaquura ka timid Haye.
haye marka hadda kuunyaa joogtaa kuunya guduudeen joogaa haye gurmada idiin soo gaaray jamciyadda maxaa lagu siiyey afartan doolar lacage haye alisii haye maasha allah afartan doolar qof soo barakacay oo gurigiisa ka soo barakacay maanta wax weyna u tahay Eh, saaka kahor maxaa ku fikraysa allah wax sheega la-ay wax aan sheega la-ay alxamdulillah meel aad ka bilowdo nolosha meel shaq meel aadayna ma haysano meel aadama haddee wax ka deegaan soo kugu cusub ku cusub wax ka siini haye maanta maasha allah Maasha Allah, afartan doolar haysataa soo adeegin kartaa maasha allah Maasha ilaahu Allah.
guul allah idin siiyo maasha allah gacantiina tii korreysi walaalo jiro nuurta mukhtaar nuurta deegaanka nuurta mukhtaar ibo deegaankaagana naftaquur naftaquura ka timid biyaa kaa soo saaray biya ii soo saareen biya ii soo qaxayeen dhar rabtaa ma soo qaadan habeena ii soo galeen sagaal saac waan soo roore Waa soo lugaysteen.
waa soo lugey Haa, waraaba jidkiibu soo cun lahay waa gartay marka hadda ka waran eh, kunya kunya gududaa timid aad kunya guduud ayaa imaday haye meeshaa deganaha hadda haa meesha degan tahay meeshaad degan saaka gurmadaadi soo gaaray jamciyadda ixsaan maxaa lagu siiyey saaka Haa.
afartan doolar afartan doolar lagu siiyey nacam waa u duceynaa aad iyo aad u duceynaa masaajid gaalada waxaa ku habaare gaalada kudii gablana ku habaaraba
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلوب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana kataayib akhbaariyaha ayaa caawa bahaysay tiro askar taa'ibin ah oo ka soo baxay safka maamulka ridada ee jubbaland
بسم الله magacay waa maxamed cabdi yuusuf ka yimid degmada baardheere haatanna la joogo walaayada islaamka waxaana la iisoo dhaweeyey si aada u qurux badan oo nabadgelyo ay ku jirto naxariis ay ku jirto walaaltinimo ay ku jirto marnaba ma filin in saa la iisoo dhaweynayo ama saa qaab u qurux badan intaa in qurux intaa la eg qofkii mar waxaa ka aaminsanaaba in qalow iyo xaalad adag laakiin barwaaqi waxaana adig oon qofka uusa sawiran karaya meesha kala kulannay alxamdulilah ilaahaana ku mahadle waxaa ka mid ahaa ragga xamar laga soo qaaday ee baardheere la geeyey muddo bili toban beriyaa ku sugnaa meesha marka xagga ka soo baxaya wixii la ii sawiray iyo waxaa meesha ugu tegay wax isku dhow ama wax la siisan karaa xataa maaha waxaa la ii sheegay eeraboorka markaa saa uga degnay inaan lacag qaadan doono toban beri markaa meesha joognana qoryihii ay toban beri ka dhiman yihiin toban berina qoryihii qabiil kasta oo qoryihiisa qaadanayo xoolahana ay yihiin xoolo etoobiyaan bixinayo yaa naloo sheegay markaa meesha tagnana wixii wax u dhowba meesha ma yaallaan marka niman hadda rag meesha ku aruursanayo rabaan inay ku gataan unbaa meesha iiga muuqata aniga mar walbo aad la joogto qalbigaaga ma fadhinayo marka toobadana waqti unbuu qofka ilaahay haleeshiya siiyaa waxaa aaminsanaha xilliga ilaahay toobadana haleeshiisiinaya inay ahayd
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisilaad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى